galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa axad shan iyo labaatanka bisha agost sannadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabduqaadir samakaab iyo caashi ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay taliyaha xilka ka sii degaya ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu u baahan yahay taliya rasmi ah oo time la siiyey oo hogaamiya ciidanka yaqaano saraakiishiisa yaqaano yunid walba yaqaano hubka la haysto dareemi kara meeshaas yaa ku habboon haddaan noocaas la helin aan ciidanku ama qaban karo waxay iska noqonaysaa jabhad maalba meel ku yacla
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ganacsiga soomaaliya
waxaad arkaysaa nidaamka ay isticmaalayaan ee ah in la xiro jidadka oo marar fara badan iyo ganacsiga waktiga ay shaqaynaya ah waxaad arkaysaa inay caqabad weyn hadda ay ku tahay ganacsiga soomaaliya annaga mar walba dee waa ku qasban nahay in aan ka horkadiisan wasaaradaha amniga maaliyadda ilaa iyo xukuumadda madaxdeeda sare
qodobadaasi iyo warar kale ayaannu idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
hogaamiyaasha dalalka ku horumaray dhaqaalaha ee g sban ayaa isku raacay inay xoojiyaan iskaashi uu ururka la yeesho ruushka kadib markii ay xubinimada ururka g eid ka saareen sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii diblomaasiyiin magacooda qariye ayaa sheegay in madaxda g sban ay diyaar u yihiin in ruushka iskaashi la sameeyaan balse ay wakhti u baahnaan doonto in ruushka uu dib ugu soo laabto ka mid noqoshada kooxda g sban ruushka ayaa waayey xubinnimadii kooxda g eid oo hadda noqotay g sban sannadkii laba kun afar iyo tobankii xilligaas oo uu xoog ku qabsaday jasiiradda karamey ee dalka ukrein g sban ayaa hadda ka kooban dalalka britain canada france germany italy jaban iyo maraykanka
hong kong ayaa u diyaar garoobaysa axadana maanta ah mudaharaadyo dheeraad ah oo lagaga soo horjeedo dowladda iyada oo tobannaan kun oo dad ahna la filayo inay ka qayb qaataan hal mudaharaad ayaa si kastaba ha ahaatee mar horeba la qabtay midkan ayay wakaaladda wararka ee faransiiska e f b warinaysaa in loo qabtay in lagu sharfo saraakiisha booliska ee hong kong oo inta badan lagu dhaleeceeyo ficiladooda ku saabsan bannaanbaxyada qof dumar ah oo qaraabala ah ciidanka ayaa u sheegtay saraakiisha haddii adduunka oo dhan uu idinka go'o annaga qoys ahaan idinkama go'ayno wakaaladda wararka ee routers ayaa soo warinaysa in booliska ay xireen sagaal iyo labaatan qof habeennimadii xalay kadib markii saraakiisha ay dadka ku buufiyeen gaaska dadka ka ilmaysiiya maalintii sabtida si ay u kala eriyaan dad badan oo isku soo baxay mudaharaadyada hong kong ayaa sababay rabshado maalintii sabtidii markii ugu horreysay muddo ku dhow laba toddobaad iyadoo boqolaal mudaharaadayaal ah oo xirnaa dhar madow oo ku hubaysnaa ulaha lagu cayaaro cayaarta basebolka ay booliska ku tuureen bambooyin gaasa iyo sidoo kale dhagaxyo heshiis la filayo in lagu soo gebagabeeyo dagaalka siddeed iyo tobanka sano ka socda dalka afghanistan ayaa lagu wadaa inay maanta kala saxiixdaan wakiilo ka kala socda ururka taalibaan iyo maraykanka afhayeen u hadlay taalibaan oo lagu magacaabo zabiihulahi mujaahid ayaa v o a u sheegay in wadahadallada maraykanka iyo taalibaan oo muddo sannad ah ka socda dalka qatar ay hadda marayaan heer gebagaba ah wuxuu sheegay in labada dhinac ay hadda isla falanqaynayaan qaybta ugu muhiimsan oo ah qaabka ay ciidamada maraykanka uga baxayaan afghanistan wadahadalladan oo soo maray sagaal wareeg ayaa waxaa maraykanka u matalaya diblomaasiga ku dhashay dalka afghanistan balse haysta dhalashada maraykanka ee zalmay khaliilzaad dagaalka afghanistan ayaa soo bilowday sannadkii laba kun iyo kowdii markaas oo ay maraykanka oo kaashanaya xulufadiisa neto awood kaga tuureen maamulkii islaamiga ahaa ee taalibaan
iyada oo ay taageerayaan diyaaradaha militariga ayay ciidamada dalka brazil waxa ay amazon geynayaan dabdamiyaal si ay ula dagaalamaan dabka ka kacay gobolka islamarkaana kiciyey mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dowladda iyo sidoo kale caro caalamiya ilaa iyo afartan iyo afar kun oo ciidan ah ayaa diyaar u noqon doona howlgallada aan noocoodao kale hore loo arag ee lagu daminayo dabkan waxaanay ciidamadu ku sii jeedaan lix gobol oo ku yaala dalka brazil oo codsaday caawimaad federaaliya howlgalka ugu horeeya ee militariga ayay toddoba boqol oo askari waxay ka fulin doonaan agagaarka bortovelo ee caasimadda randonia sida uu sheegay wasiirka difaaca militariga ayaa waxa ay adeegsan doonaan laba diyaaradood oo ah c boqol iyo soddon oo awood u leh inay ku daadiyaan laba iyo toban kun oo litir oo biyo ah dabka socda
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka uu warkaasi idinkaga imanaya waa idaacadda v o a dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore beddeshay taliyayaasha ciidanka gaar ahaan ciidamada militariga booliiska asluubta iyo hay-adda nabad sugidda haddaba waxaa inoo suurta gashay inaan waraysi la yeelanno taliyaha xilka ka sii degaya ee ciidanka xoogga jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo xilka laga qaaday iyadoo bilihii u dambeeyey ay ciidanka guulo ka keeneen dagaallo ka dhacay shabeellaha hoose haaruun macruuf ayaa kula xiriiray qadka telefoonka waxaana uu ugu horreyn weydiiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka
aad iyo aad baa umahadsan tahay mahadbaan kaaga celinaya adiga iyo voice of americaba haddii aan wax yar kaaga sheekeeyo markii assignmentigii labaad mar labaad la ii magacaabay laba qorshe oo waxaan sameeyey aan isleeyahay u natiijaa lagu gaari karaa labadaa qorshe oo saldhigu ah ciidan wax weerara oo meel qabsan kara iyo ciidan markii meesha la qabsada hayn kara ama holding force labadaa ciidan waxaanu ku tijaabinay shabeellada hoose aad iyo aad baa lagu guulaystay inay noqon karaan ciidan fun yani qaabkaas in ciidanku ku guulaysan karo waxaa lagu tijaabiyey kismaayo ayadan waa lagu guulaystay haddana waxaan ku tali jirnay meelo badan saasoo kale in loo sameeyo runtii markaan soo noqday waxaan la soo kulmay ayadoo dhaawacii qaraxii weynaayo oktoobar ka dhacay ay magaaladu ku argagaxsan tahay hawsha ugu weyneed oon ku fukaray waxay ahayd in aan aad iyo aad uga taxadirno inaan baabuur qaraxsiga magaalada soo gelin waxaan soo jeediyey madaxda iyo international communityba shanta bridge ee webiga shabeelle magaalada muqdisho laga soo galo in ciidanku qabsado oo ciidanku hayo biriisyaalkaas si aan baabuur qarax wadaa usoo gudbin arrintaas waa layla qaatay dowladda soomaaliyad way qaadatay international community way qaadatay amazon waa isla qaaday waa ga shantaa berij waa kuwe shantaa buunda waa kuwe shanta buunda waa midda balcad oo markaasa haysanay midda afgooye tan sabiibi caanoole tan beriire tan awdheele iyo mubaarak iyo tan jannaale shantaas bridge haddii la xiro oo difaac xoogle loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada ma soo geli karo way badbaadaysaa magaalada hadduu soo galona waa mid gudaheeda lagu sameeyey banaanka uga yimid maaha waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda waaga shantaa buundo shantaa bu shantaa buundo hadda ciidanka miyaa gacanta ku haya shanta buundo afar annaga gacanta ku hayna buundadii bridgekii ugu dambeeyey ee janaale weli gacanta kuma hayna inta kale
waa gartay marka taas imise imise baabuuroo qaraxaad fashiliseen ama qabateen marka ama burburiseen hadde maya qaraxyo badan waa la burburiyey hadda mana soo maraan way ogyihin inaysa keeni karin laakiin qaraxyada hadda lagu soo weeraray aad maqashay awdheela lagu soo weeraray ah qaraxi ugu weynaa ee toban jeer afar jeer saddex jeer hore ay sameeyeen ee afarti jeerba ay ku guulaysteen oo hadda ka horna ay ku sameeyeen burundi magaalada tuulada lego oo alla wax alla wixii dowlada tirin ay dileen wax alla wixii hantiyeelin ay qaateen waxay kaloo qaraxaas mid lamida ku weerareen janaale oo ciidanka uganda jooga oo ku burburiyeen wax alla wixii uganda joogtay ciidankeeda joogan waa qaateen beebeyaal badan bay ka qaateen dadka o dhan waa dileen qaraxa kale oo lamidka waxay ku sameeyeen waxay ku sameeyeen alcadde kenya oo ciidan badan oo meeshaas joogayaan ilaa hadda la ogeyn qarax la mid ay ku sameeyeen awdheeglayo sidoo kale ugu soo talagalay oo ku talagalay in ay mar labaad mar afraadka saddex jeer waa ku guulayseen mar afraadka inay ku guulaystaan maxaa yeelay laba qarax bay soo daba dhigeen afar jaana waa kasoo weerareen ciidan number xoog leh oo aad u badan bay kusoo weerareen oo lagu qiyaasay saddex boqol ilaa afar boqol laba baabuur oo qaraxana waa keen meel intaas ay kusoo weeraraan oo ay ku jabeen ilaa hadda lama hayo awdheegle marka laga reebo awdheegle marka khasaare xoog laga gaaray geesiyaal bay ahayn ciidanka soomaalida horse labadii baabuur mid waxaa loo qarxiyay intuusan sooba gaarin arada kaasi shan boqol shan boqol ilaa lix boqol oo mitir uu ku qarxay kii kalena waxaa lagu qariyay meel u jirta laba boqol ilaa saddex boqol u jirta uu ku qarxay ciidankii lugta ayagoo islee mataqaana baabuurtii qaraxa ila qarax markuu dhaco araduna reer islee bas waa guulaysteen baabuurtii way gashay bay yimaadeen ayagana dhibaato xoog laa ka gaaray waarna naga laftigan dhaawac waana soo gaaray dhimasho waana soo gaartay laakiin khasaaraha ayaga soo gaaray nama soo gaarin intaan ku fiicnayn inta nasiib bay ahayd waxaa kaloo ah aada iyo aad ciidankayga inuu moorar ka helay dareemay in la iska celin karo qaraxa haddaa feejigantahay qarax kusoo gaari maayo haddaa ka saaxata laakiin qarax uu ku imaanaya marka feejignaantaas bay ku tageen guwaabay ku tageen wacyigelin badan bay ku tageen taagtika badan bay ku talagaleen in qaraxa weliba especially hadduu qaraxa dhaco ciidan labaad oo qarax ka bacdi dagaalamo inuu jiro baan baan u haweyn oo ciidanka hore badanaa ma dagaalami karo qarax hadduu ayaga ku dhaco laakiin mid kale oo meesha u dhow oo dagaalamaan ugu talagalnay marka shaqada ugu weyneed qabatay ama guusha ugu weyneed gaadhay intaad xilkan haysay waa tan waa inta dee muddadaa sanadka aan hayay markii laga reebo abaabulka iyo dib u dhiska iyo qaab dhismeedka institutionally waxa weeye qaabka institutionka o dhan ba ciidanka isbedelay iyadana waxaa la bedelay western doctorin baan qaadanay oo markii ugu horreysay ciidanka xoogga dalsa uu yeesho land force commander taliyaha ciidanka dhulka weligeed ilaa iyo maalintii la asaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka dhulka waxaa xukumay taliyaha ciidanka marka structurekaas waan bedelnay waxaan yeelnay land force commander waxaan yeelnay iyo chief of staff oo yeeshay nars standard buu ciidanku qaatay kaasna waan ku guulaystay inaan xirgelino oo uu ku dhaqmo ciidanku isagana waan ku guulaysanay waxaan kaloo ku guulaysanay runtii noocyo badan oo kala gedisan oo tababara oo ciidankii hadda aan ku sheegayo holding force rasmi la diyaariyo oon weerarka ku jirin laakiin meesha markii la qabsado ayagu taga la wareega xilka difaaca hore nooguma jirin awa dhibtu waxay ahayd ciidanku meeshuu tagaya meeshuu qabsanaya mudduu joogaya wuu ka tegaya marka tago way soo galayaan ayagaana dib u qabsanaya laakiin hadda saas ma dhacayso nidaamkaas wuu isbedelay ciidanka holding force meeshii la rabo in la weeraro weerarka bacdi ciidan xoog loo ilaaliyaa qabsan doona oo holding force ah waa garta waxaad hadda xilkii taliyanimada maxaan ku idhaahdaa ciidanka soomaaliya waa lagaa bedelay waxaa ku bedelay generaal odawaa yuusuf raage bal iga waran isbedelka iyo suu ku yimid iyo maxaan ku idhahdaa taliyaha ku bedelaya wuxuu kaa dhaxlayo isbedelku waa dee waaba calaamada anu waxaa u idhaahdaa isbedelku waa calaamada dowladnimada haddii aan dowlad jirin laisma bedelin taas waxaa ku tusayaa inuu isbedel jiray oo isbedelku yahay wax ka mid ah shaqada ciidanka inkastoo aniga aan ka jeclaan lahaa inaan ciidanku muddo laba sano iyo bara aan shan taliyan u soo marin halka taliyan ugu horreeya loo daayo si mataqaanaa sultaat dhab ah magaciisana haddana aan kula talinayo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka ashaniga aan kula talinayo odawaa yuusuf raag hala siiyo time ugula xisaabtamo la yirahdo waxbaa qabata ama waxma qaban laakiin haddii mataqaanaa dhowr bilood kabacdi la bedelo hadee asagana wixii lagula xisaabtami lahaa meesha ma yaallo asna waxba qaban maayo haddii ciidanku uusan yeelan siyaasad dhab ah oo lagu ogyahay oo ninka lala xisaabtamo la yidhahdo saaxiibow laba sanaa joogto saddex sanaa joogto afar sanaa joogto maxaa qabata haddaysa imaan ciidankuna dhismi maayo wax badanna ma qabsoomayaan waxa weeye waxay dhahaan ruushka waxay dhahaan maamaayo ruushka jira hal tilaabo hore u qaad laba tilaabo daba soo xaggee joogta meesha joogto mataqaan meesha joogtaa ka dambaysaa wey mogta ciidanku wuxuu u baahan yahay taliya rasmi ah oo time la siiyey oo hogaamiye ciidanka yaqaano saraakiishiisa yaqaano unit walba yaqaano hubka la haysto dareemi kara meeshaas yaa ku habboon haddaan noocaas la helin aan ciidanku waxba ma qaban karo waxay iska noqonaysaa jabhad maalinba meel ku yacla mana yeelan doono mustaqbal mustaqbal weyn iyo waxa laga filanaya ma fulin karo marka siyaasiyiinta uu madaxweynuhu ugu horeeyo waxaa aada uga codsan lahaa in ciidanka saas ka daayaan ciidanku waa jiritaanka qarannimada ummadda soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed badbaadadeeda ummadda soomaaliyed ma haysato badbaado waddan kasta oo civil war ka dhaco waddan kasta oo qalaalase ka dhaco waxaa guulaysta ciidanki waddankii ciidankiisu dhisan yahay oo diida in tafraar ka dhaco in carqada ka dhaco in dad si dana gaara leh ay uga faa'iidaystaan marka ciidanku marnaba ma ogolaamay dana gaara iyo dana shaksiyeed inuu adeego wuxuu markasta u taagan yahay danta qaranka odobaa waa ina yar ku habboon waktigeedina jooga kasoo shaqeeyey dagaalyahana muddo badan soo dagaalamay intaas dagaal ku jiray marka hadduu waxaan aaminsana hadduu taam helo wax badan buu usoo kordhin karaa ummaddan iyo ciidankan buu kusoo kordhin karaa ani saasaan aaminsana
jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe taliyaha xilka kasii degaya ee xoogga dalka wuxuu u warramayey haaruun macruuf oo qadka telefoonka kula xiriiray galab waxaad oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinkan leenahay meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha falastiin axmed iimaan waatan
wacnoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore waxaan wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta ganacsiga gaar ahaana canshuuraha iyo dhinaca amniga ee magaalada muqdisho iyo gobolada ku hareereysan marka ugu horeysa agaasima kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha su-aasha ugu horeysoon raba inaan ku weydiiye waxay tahay maxaa ka mid a caqabadaha haysta ganacsiga soomaaliya oo sida aanu ognahay tan iyo burburkii dowladdii milatariga caqabado badan kusoo shaqeeyey kana soo gudbay
walaal macan runtii waa saa u sheegtay ganacsigu wuxuu soo maray jiyad far badan oo kala duwan oo dhinaca horumarkoona mar walba u socday laakiin waktiga xaadirka ah magaalada muqdisho marka aan ka fiirino waxa soomaalidu awoodo iyo waxyaala waxaa jira caalamka ku xiran xagga ganacsiga waxa soomaalidu awoodo waa in amniga la sugo bangiga dhexe oo si fiican u shaqeeyo ilahay haddii kuu reyna soomaalidu ay qaadan karaan deymo bangiga dhexe iyo maalgashi marka ma jiro bangiga dhexe awood male saasay tahay ayaa haddana dhinaca amniga waxaa kusoo kordhay si amnigii kor loogu qaado dowladda dhexe laftirkeeda waxay rabtaa inay wadanka hagaajiso laakiin farsamooyin kala duwan ay isticmaalaan oo dhinaca amniga ay ku ilaaliyaan taas waxay keentay marka in ay jidadkii ay xiran yihiin marar fara badan oo weliba u badan waktiga ganacsiga oo socdo oo ah subaxdii iyo ilaa iyo duhradii ilaa iyo galabtii taas marka waxay keentay tusaale ahaan jidka ugu caansan xamar oo maka mukadama oo ah maanta dowladka ugu qaalisan xagga tirada dukaanadii shaqeynayay ganacsigii isdhaafayay communicationka dekada iyo bakaaraha waxaas oo dhan waxay keentay in dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu aada u yaraaday sidaa darteed dad fara badan aysan hadda xiiseynin inay maalgeliyaan ganacsiga magaalada muqdisho
ganacsato kala duwan oo la hadalna waxay noo sheegeen in dhibaata ay ka haysato dhinaca isgudbinta ganacsigooda ama alaabooyinka ay ganacsiga u keenaan tusaale ahaan mararka qaar alaabooyinka kasoo dega dekada muqdisho waxay gaari jireen ilaa iyo kenya hadda waxay leeyihiin magaalada muqdisho say ku dhaafto waa adag tahay maxaa keena caqabadahaas
walaashay caqabad cusub ma aha marka laga hadlaayo markii muqdisho la dhaafo oo gobolada soomaaliya la aadayo weliba waxaa ugu daran markaad gobolada koonfurta aada aadaysid dhinacaas gobolada waqooyi way dhaantaa marka markaad xamar alaab ka qaado oo aad rabto inaad kismaayo gaarsiido ama aad gobolada u dhadhow ilaa iigada aad rabto inaad badeecadaada gaarsiido waxay jirtaa badeecado fara badan xamar ka degaayo runtii kenya galaan waxaas markaad qiimeedo qiimeyn aan ku sameynay hal ana karee oo bura ama sokor hadda xamar ka rabto kismaayo marka aad geydo saddex kun iyo saddex boqol oo dollar oo ama canshuurah ama dowlad goboleed qaadanaydo ama degma qaadanaydo ama nimanka odayaasha hubaysan ay qaadanayaan waxay ku kordhinaysaa halkiima kale saddex kun iyo saddex boqol oo dollar arrinkaasi marka waana shan boqol oo kilomitr waxaa laga hadlaya keliya saa la socotana soomaaliya waxaa joogaa ciidan aada u fara badan oo caalamka ka yimiyo cad fara badan ay ku baxdo waxaa kaloo jooga ciidamada soomaalida oo maalin maalin ka dambeysa ay tayadooda soo ficnaanayso haddana dhibkaas ganacsiga u haystaa muddo dheerna waxaan u malayn inay wax badan iska bedeli doon waa mahadsan tahay waa kusoo noqon doonaa su-aashaas waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin mid kamid a dhegeystayaasha v o eda ayaa su-aal ku weydiin doona walaal su-aasha aad weydiinaysid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah okay magacaygu waa guuleed saamac guuleed jooga nairobi kenya waxaan weydiinaynaa xogayaha sidee ku dhacaysaa ama ku dhici karta meesha ugu dakliga badan inay tahay muqdisho masena ay waayeen dadkii soo gaadhin ay soo gaari weyday ganacsigii dukaamadii way kala xidhan yihiin ganacsigii way kala xidhan yihiin marka xal ma loo helaya oo dawladda ma kala shaqayseen marka su-aashaasaan weydiinaya okay haya wuu ku maqlaaya haya dhowr warkay soomaaliya xaaladda ay maanta ku jirto aniga waxaan leeyahay waa xaalad u baahan in si qarannimo loo fiiriyo soomaaliya dhibaa haysta dhibka haystaana waa dhinaca amniga waa la ogyahay soomaalida ganacsatedeeda iyo ganacsigeedii in uu saameyn xoogla ku yeelan doono oo ilbaxnimo fara badan oo laga helay maaragtay waktigii dheerae lasoo maray soomaalida ganacsatedeedu dad wax badan maalgelin kara waayo lacagna way hayaan mushkiladda taagan marka waxa ay tahay sidee amnigiina loo sugi ilan qoraxyo fara badana xamar ka dhaca oo dawladdii iyo amniga usugtaa ganacsigiina aysan wax dhibaato ah usoo gaarin marka laga fiiriyo ganacsiga dhaqdhaqaaqiisa waxaa ka daran hotel toban milyan oo dollar ku fadhiya ayaa maanta waxaa laga yaabaa beri subax inuu hotelkao dhan ay dunyo uusan dhisnayn sidaa darteed waxaas guud ahaan si weyn loo fiiriyo mushkilad xoog lah ayaa soomaaliya waxay ka haysataa wadankan sidii loo maamuli lahaa madaxda wadanka ma diidi karaan rugta ganacsiga iyo taladeeda haddana say u fuliyaan oo shaqadii ay waxtar ay uga soo saaraan dadka amniga gacanta ku haya awoodo ka fara badan oo ka xoog badan iyo shaqo fara badan askar aan maxaa la yidhaahdaa mushaar ku filan loo heynin waxaa marka isu jeedeyso waxaad arkaysaa nidaamka ay isticmaalayaan ee ah in la xiro jidadka oo marar fara badan ganacsiga waktiga ay shaqeynaya ah waxaad arkaysaa inay caqabad weyn hadda ay ku tahay ganacsiga soomaaliya annaga mar walba de waa ku qasbannahay in aan ka hortadhiisan wasaaradaha amniga maaliyadda ilaa iyo xukuumadda madaxdeeda sare inaan kala ugeyno una shaqeyno waa mahadsan tahay waxaa jirta dhinaca kale marka la fiiriyo kale in ganacsatada markaa la hadasho ay ka cabanayaan canshuur badan inay ka bixiyaan magaalada muqdisho marka aad gobolada kale barbar dhigto ee maamulada kale ee canshuuraha ka qaadaan maxay tahay farqiga u dhexeeya canshuurta ay bixiyaan ganacsatada gobolka banaadir
okay aada mahadsan walaal waxa weeye saddex dekedood baa soomaaliya wax kasoo degaan dekeda berbera dekeda boosaaso iyo muqdisho iyo dekeda kismaayo adiga kulleygii si xoogay kulley soo shaqa maarashooda ay bilaabo doonta markaas dekedahaas aad fiidid waa sax dekeda muqdisho ayaa u canshuur badan amaba waxaa la dhihi karaa hadii dekeda muqdisho ayaa waxay tahay dekeda ugu balaaran oo waxa ugu badan ee soomaaliya yimaado ay kasoo galaan mushkiladda marka waxa ay tahay caasimadda xukuumaddaa degan dawladda waddankaa degan waxayna rabtaa inay dawladda badbaaday hesho waxay ku noolaato waxa keliya ku noolaan karta waa inay canshuur gudaha hesho canshuurtaasay u hesho marka dekeda xamaray ka qaadi airboortka xamaray ka qaadi hadday awoodo dhaqdhaqaaqa ka imaanaya gobolada soo galaya caasimaday ka qaadi marka la barbar dhiga marka boosaaso iyo berbere iyo meelaha kale ee lamidka ah culays gaar u saaran magaalada muqdisho xagga canshuuraadkaa jira waxayna keenaysaa in maaragtay badeecadda taalla xamar marar fara badan ay sanad kasan tegin badeecada kasoo degta kismaayo iyo boosaaso oo farqi u dhexeeya waana dooda mar walba jirta wasiirka maaliyaddan uu gacanta ku hayo shaqana uu ka qabanayo runtii laakiin wixii lama qasbi karo marka puntland loo tago oo la yihahdo dekadii boosaaso iyo dekadii xamar isku hal canshuur aan qaadno ama kismaayo loo tago oo layihahdo isku hal canshuur aan qaadno waxaa iskeedyada laftirkooda waxay rabaan inay masaaliicdooda gobolka ay ilaashadaan haddii canshuurta tahay xamarka barbar dhigaan ganacsatadoodii lama tabar ah lamana awood ah ganacsatada xamar jooga waxyaalahaas markaad isu jeeda marka soomaaliya federaalkeeda ilaa u uu ka xasilo miday soco doontaa in soomaaliya dhexdeeda cashuuraadka iyo waxyaalaha fiza ahay dawladda qaadayso ay kala duwanaadaan waa mahadsan tahay su-aal ku saabsan taana waa kusoo noqon doonaa laakiin dhegeystayaashaan fursadda siinaya walaal su-aasha aad weydiinaysid agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah
bismillahi rahmaan rahiim falastiin warrina waa mahadsan tahay agaasima cabdi abshirna waa salaamayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo ganacsatada soomaaliyeed dhibaatooyin badan ayaa haysato oo ah in mararka qaar ay la kulmaan double taxation ama laba canshuur oo laba system oo kala duwan ay- ay ka qaadaan waxaa kaloo jirta ayadoo la canshuuray inay gobolada iskaga gudbila yihiin oo ganacsatii markii ay badeecada ka reerka muqdisho baydhabo aysan gaari karin oo intaas oo jagboonti iyo intaas oo isbaara iyo intaas oo dhibaato ay la kulmayaan ka gurta ganacsi ahaan markii laga reebo magac iyo jiritaankiina waa maxay gobolkiina ku aadan in aad dhibkaas ganacsatada soomaaliya haysataa ama waxaad ka qaban kartaan ama doodkiina ku aadan dhibaatadaas haysata ganacsatada soomaaliyeed waa maxay waa mahadsan tahay
aad baa waa umahadsan tahay waa sax waaye waxa aad sheegta oo dhan waa dhib ganacsata soomaaliya haysata horta ganacsigana waajibaadkeeda uhoreeya waxa uu leeyahay inay masaalixda ganacsatada ay bixiso ayadoo tixgelinaysa shuruucda wadanka iyo qaabka wadanka horumarkiisa ay tixgelinayso waxaa taa mushkilada taala marka waxay tahay mogtaa adiga laba qof markay isu timaado oo ay doodayaan labada qofba waa inay meel dhexe oo waxay dooda ay qabeen meel ka duwan inay isugu yimaadaan meel saddexaad ay doortaan waa sax ganacsatada dhibaa haysta ganacsiga soomaaliyana dhibaa haysta sababta oo dhibka u haysto ayaa wuxuu ku urursan yahay boqolkii sideetan caasimada soomaaliya caasimada soomaaliya hadii laga dhowro wax la yihaahdo amni darro hadii laga dhowro waxaa imaan lahayd in ganacsiga soomaaliya maanta meeshuu marayo ama xowliga ay ku bilaawday ee lixdii sano ee u dambeysay ee soomaaliya ay maaragtay dukumentaarka ay kasoo baxday Eh, waxaan arkaynay eh, caalamka oo dhan baa wuxuu xiiseynaya inuu wadankan maal geliyo oo kambaniyo fara badan imaanaya maanta sidii ma ah waxaa waxaana yeelaya waxaa soo badanaya amni daradii amni darada markay soo badatana xukuumadda deegsida sidii uga jawaabi karta waxa ay tahay si amniga u kontrolsho ayaduna inay isticmaasho farsamooyinka amniga ay ayada yaqaanaan ama ay ka warqabaan annaga marka waxaa noo banaan inaan inta la fadhiisano hay-adahaas ama gobolka banaadir ama wasaaradaha ay kuseyso amniga iyo maaliyadda inaan u sheegno oo aan nidaano reebe haddaan tusaale ku siiyo waxaa jirtay maalin ciid ah ayaa xamar waxaa dhacday ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa imaanaya xamar magaaladii waxaa kusoo aaday ra-isul wasaaraha etoobiya oo ciid imaanaya dadka soomaaliyeedna waktiga ciidda waa la socotaa waxay u diyaar garoobaan in ay de ciidda waxaan annaga dhadhaqan ahaan diihaan jecelnahay in dadkii ay wax kala gataan oo lacaga aad u fara badan oo lagu qiyaasayo ilaa konton milyan oo doolar ayaa dhar lagu kala gataa waktiga ciidaha waxaa dhimaatay marka jidkii ugu weynaa ee magaalada oo alaabtii la degi lahaa ay ay ku xareysan yihiin ayaa waxaa timid in mas-uul martino ah uu marayo jidkii dowladdii baa xiratay dukaamadii ku yaalay makal mukarama dharkii ayagoo ku xareysan bay ciidda u dhalatay cid ka gadatayna male halkaa marka waxaa ka arki kartaa isku xirka iska warqabka ayaa marar fara badan wuxuu keenaya khasaaro fara badan oo ah haddii prime ministerka ethiopia uu imaanayo annaga maadaama dowla muslim nahay waxa dhici kara in la qiyaasayo ama laba beriyaa laga hormari kara ama laba beriyaa dib looga dhigi marka aad horta dhiisato xukuumaddu way taageer qaadanayo tiro reebe walba maxaa maaragtay dib looga dhigi laba maalmood laba maalmood loo soo hormari waayo waayo dad fara badan oo hadda waxay soo yihiin cid ka gadan aysan jeeda waqtiga ku xiran yihiin gurigooda in la gato.
waxaa jirta waxyaalo Ha.
waa jiraan u baahan in in la- in loo fiiriyo oo isku xirka iyo wada shaqaynta si loo tayadooda kor loo qaado laakiin arrinta amni darada eh, magaalada muqdisho ka taagan eh, ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed eh, ciidamada ajaanibta ah ee wadanka nala jooga eh, kama sugi karno waayo toban sano ciidan intaa la eg ee amniga caasimada keliya sugila u malayn maayo inay kismaayo ilaa iyo xamal waxa ka socda ay wax weyn ka qaban doonaan waxaa sheegtay dadkan ha waxaan is leeyahay Mhm.
ha in had- waxaan ka hadalnay arrinta canshuurta inay canshuurtu badan tahay in een, waxyaabaha kasoo dega kismaayo iyo boosaaso iyo tanxamar kasoo degta ay kala duwan yihiin qiimaha ay ku yimaadaan ama la canshuuro Een, ganacsatada yaryari waxay dacwo ka qabaan in raggiina rugta ganacsiga ku jira aad tihiin ganacsato waaweyn qaadi kara khasaaraha een, hadba inta soo gaarta laakiin suuqi bakaaraha uu xirmaayo iyo suuqyadii kale magaalada muqdisho ee mar ahaan jiray een, xarumaha ganacsiga ugu waaweyn bariga afrika sababtuna ay tahay in aysan haysan wakiilo sax ah oo matala oo dhibaatooyinkooda dowladda kula xisaabtama waxaa ka mid ah oo kale tusaale ahaan een, canshuuraha labadaah ee la bixiyo ee hadda mid ka mid a dhegeystayaasheena uu sheegay in dowladdu ay canshuur idinka qaado mid lamida ay al-shabaab labaab dekada alaabooyinka kasoo dega ay ka qaado sidoo kalena alaabtii lasoo dejiyey ee qiimahaas lagu soo dejiyey iska daa inay magaalada ka baxdee bakaare inay gaarto culays uu ka taagan yahay ma ahaan wax bilooyinkan iyo maalmahan soo jira sannaday sii socdaan haddii dowladdu aysan adeega laga rabo ee amniga aysan fulin karin maxay canshuurta idinkaaga qaadaa ma weydiisaan su-aashaas
waa waa su-aal aada iyo aada runtii weyne badan oo waxa aad runtii aada fatirtayna ay wax walba oo aad sheegtay waa jiraan mushkiladda marka jirtaa waxaa la rabaa xalkeeda sida loo helo tayada rugta ganacsiga madaxdeeda anigu aan kamid ah oo shaqada laga rabo kalsoonida lagu qabi karo iyo waxay ku xiran tahay wa waxa ay u taraan ganacsatada soomaaliyeed oo dhibaataysan waxay ogyihiin laakiin inaynaanan runtii annaga inaan inta ka seexanay aanaan iska hilmaamin shaqadaas mushkiladda meesha taala marka waxay tahay so micnihii aniga waxaan kuu sheegay ganacsiga soomaaliya ganacsiga waa dhowr nooc ganacsiga soomaaliya ee dekadaha kasoo dega ee xamar iyo wadanka gudihiisa transportationka u baahan cidna kama qarsana in uu culays aan caadi ahayn uu saaran yahay keliya ma ahan in lacag laga qaado iyo canshuuraad mushkiladaha haysta waxaa kamid ah in uu ganacsigii dhaqdhaqaaqi la-yahay jid la-aan awoodey ma ahan idiska xiran yahay keliya jidadkia bidiisan waxaa la rabaa marka xukuumadda canshuuraan siinaa inkastoon aniga aan aaminsanahay canshuuraadka adduunka marka laga hadlaayo weli canshuuri ma dhowo soomaaliya canshuurta mar walba kor unba usii socon doontaa muddo waxaa layska rabaa marka haddii dawladda canshuurtii la siinaayey layska dhaafo dawlad la-aanaa imaanay haddii dawladda canshuurta aad siido tayadii la rabay aysan shaqayn karinna adiga dhibaataa ku haysata mushkiladda marka waxaa la rabaa in qofka oo mas-uulka ah ama maamulka ah ama madaxda ah ama dhinaceena ka fiiri ama dhinaca dawladda ka fiiri mar walba inuu ka fakero meesha dhexe ee ummadan xalka u ah mushkiladaha jira oo dadka badan aysan kawarqabin aan kuu sheegi micnihii wasaaradda maaliyadda waxay qaadaa oo canshuur in la qaado maanta aan ahayn canshuurta gadida canshuurta la yidhaaha ma fahamta adiga canshuurta v i t ga waa laga qaadaa dekada xamar maanta lacagtaasna waxaa loogu talagalay qofku markii badeecadda u gadanto kadib in laga qaado canshuurtaas wixii igadli waaye canshuur lagama rabo dekada xamar oo badeecaddi kaaga soo degtay oo aan weli suuqa bukaanaha meelna gaarin oo hal xaba iibin ba v i t laga baxshaa magaalada muqdisho waktigaas markay sababsaas imaanaysay suuqa bukaana inaa maqasho maqa waa u xirmay dekada waa xirantay saddex maalmood annaga waxaan markaa u baahannahay dawladna waa rabnaa oo rugta ganacsigu ma ahan keliya inay danaha ganacsiga keliya ilaalinaydo waxaa laga rabaa keliya ganacsatada iyo dawladda inaysan kala tegin islamarkaasna ayna kala gardarnaan v i t laguma qaadi karo dekedaan dhexna waxaa soo baxday dawladda soomaaliya haddaysan v i t helin deymo fara badan oo laga casi lahay wadankaan lagu leeyahay oo dakli in lasoo aruuriyo u baahan in ay kashif maayaan marar badan baa dawladda uhelinaysa dhinaca kale markaad fiiridinna haddaan dee ganacsiga la horumarin oo tayada ganacsiga aan kor loo qaadin canshuurta soomaaliya ay dawladda heliyihiin lama helayo waa fahmi kartaa marka meesha dhexe annaga aan waa kugu ra- waa waa waa run canshuurtu waa xaq lagu leeyahay qofka muwaadinka ah laakiin marka canshuur laga qaada isna xaquu yeelanayaa haddii ganacsatada canshuur laga qaado oo tii iibkana dekada looga qaaday amnina aysan haysan wadana aysan haysan haddii qof mas-uula uu baxaya ama wafdi imaanayana waddadu ay xirmayso adikama dowladdaad taageeraysaan mise ganacsatada aad matashaana u doodaysaan
haba aada umahadsan tahay micnihii inta aad sheegtay iyo dhib ka badan oo aniga waxaan ogahay ganacsatada ay qabaan oo qaarna aan kuu sheegay qaarna aysa dadka kawarqabin oo sheegi karo oo ay kamid tahay amnigooda ganacsatada micnihii ganacsigaaga bakaarkaaga adaa ilaalinaayo amniga lacagta adaa bixinaayo hotelkaaga adaa ilaashanaayo amniga hotelka lacagtaada adaa bixinaayo ninka ganacsadaha naftiisiisa naftiisa asaa ilaalinaayo oo ciidamada la socdo amnigooda asaa bixinaayo micnihi markaad fiirido canshuurta waxay ka kooban tahay qofkii maamig in loo soo celiyo amni caafimaad waxbarasho jidadka oo la dhiso waxaas oo dhan oo xuquuqa ganacsatada keliya maahan ayaa ummadda soomaaliyeed ay uga baahantay dawladooda waa xuquuq sax ah oo qeexan waxaa la yska rabaa marka dawladda soomaaliya u dhisan maxay fulin kartaa dawladdu waan u jeednaa magaalada muqdisho amnigeeda sugii la adag haddii marka dawladda aad hortadhiisata aada u sheegto oo aad tiraada war waxaan waxaan laguma shaqayn karo ganacsatada fiiri ganacsatada soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa badeecadda ugu xooga badan waxay ka dejin doonaan wadanka wadamada dariska nala kenya ka dejin doonaan wadamo kale geyin doonaan sababta oo ah culayska saaran tiradu kasii badana maalmaanta Waa ku- waa- waa ku- waa kusoo noqon doonaa culayska waxaad ee, kala hadasho ha awoodda dawladda ay leedahay ee shaqo ku qaban lahaydna inay xadidan tahay la ogyahay mushkilad xoog iyo ayaa soomaaliya haysata annaga ganacsatada inaan taageerana laga rabaa annagoo eegeyna soomaaliya inay dawladda yeelato waa kugu soo noqonaya en- en- en- su-aalaheena waa kusoo noqon doonaa dhegeystayaashaan fursad siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore asalaamu calaykum waraxmatullah Eh, magacaygu waa cabdulaahi axmed nuur cabdulaahi xarago umac dheer waxaan joogaa magaalada jibjaga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaan agaasimaha weydiin lahaa eh, en- ganacsatada ku nool gobolka banaadir eh, waa la ogyahay oo hadda sidii warbixinihii hadda ugu dambeysay ay inoo sheegeen Eh, waxaa jirtay in en, canshuurta ay dowladda inay ka qaadayso la- dhanka kalena ay mataqaanaa al-shabaab ay ka qaadayso marka ganacsatada gobolka banaadir maadaama laga qaadayo canshuurtii gobolka ee maxaa caq- een, caq- maxaa oga qorshaysan ee, aan ha- een- een hay-adaha amniga ee gobolka inay dhankii al-shabaab ee aan aan- aan- aan amnigoodii ganacsatada la sugo ee lo- loona tixgeliyo maadaama oo ay canshuurta gobolka iyaga laga qaaday in laba meelood canshuur laga wada qaado maxaa oga qorshaysan hay-adaha amniga ee gobolka su-aasha ayaan weydiin lahaa Yaasmin.
waa mahadsantahay aada waa mahadsan tahay wa- walaalkay een, kasoo hadlayo jijida waxa weeye een, hawsha amniga ee, dowladda soomaaliya ay xukuumadda ay uga saaran tahay wasaaradda dhaqanka een, waa hawl ballaaran lana rabo in dowladda ay fulido oo kuley intii tabarteedaan ay qabato mushkiladda jirtaa marka waxay tahay een, amnigii in laysku haysto magaalada caasimadda ah qof soomaaliya loo sharaxayo lama arko annaga marka cidda aan canshuurta siino ee dowladda ah canshuurta kale ee aad sheegtay wa waa wax aan aan aan qaab nidaamsan oo sharciga aan ku bixin waayo waxay ku baxaan ninka ganacsatada inuu hantidiisiina badbaadiyo naftiisiina badbaadiyo ku bixiya kan dowladda laakiin dekedeed fadhidaa dowladdii iyo aarboorada lacagtii bay kaa qaadanaysaa dowlad wixii sidii dowlad laga looga bartayna soomaaliya soddon sano dowlad ka diinsaneeya dowladteeda uma shaqeyn karaan dow- xukuumadda soomaaliya oo annaga dhan waan kaga qabnaa waxay tahay marka mushkiladda la rabo in la xaliyo war canshuur aan bixinna waa ogola aniga marar fara badan waxaan dhahaa amniga talaabo talaabo horumar ku gaari doonaa laakiin meelo dhexe oo canshuuraadka wadanka ay ku lumaanan jira ani waxaan qabaa musuq maasuq in lala dagaalamo waxyaalo fara badan oo qaabdarro loo isticmaalayo fara badan in lala dagaalamo waxaas in lagu mashquulo hadda dowladda amniga inay wax ka qabatana lagula xisaabtamo ayaga iyo nimanka amni soona la yidhaahdo ee magaalada muqdisho jooga toban iyo kowda sano jooga ani marka waxay ila tahay amniga soomaaliya mushkilad weyn ba wuxuu ku hayaa annaga hadda ganacsigan ka hadlaynaa wuxuu ku hayaa mushkiladna nafta dadka iyo caafimaadka ayuu ku hayaa En haddii hadda Ee, sa- wuxuu sida ay ku dhacayaa- socoto haddii hadda siay ku socoto ay ku- ay ay kusii jirto ganacsiga magaalada muqdisho cabsi ma ka qabtaa inuu xirmi doono
ganacsiga magaalada muqdisho ani waxaan qabaa culays fara badanaa saaran oo qaar fara badan laga warqaba qaar kalena anaga waan ka warqabna runtii laakiin na- nolosha gaali noqonaysa fiiri qofka ganacsadaha ah waxaa la rabaa dadka inay fahmaan qofka ganacsadaha ah haddii dowladda ay culays canshuureed saarto meelo fara badan culays canshuureed looga qaado waxa uu saaraya waa badeecadda ninka ganacsadaha mar- marka- marna asaga canshuur uma fakrinayo ma garan cidda canshuurta bixinaysa shicbiga soomaaliyeed ee badeecadda gadanaya waayo oo maalin walba waxaa qaaliyoodaya badeecadda ay dadka shicbiga ah ee walaalaheena ay ku nool yihiin soomaaliyeed waxaa la iska rabaa marka shacabka hay-adaha bulshada rayidka annaga aan ugu horeyno ilaah hadii ku roon yahay xukuumadda cid kasta oo soomaaliya ka naxaysa waxaa la rabaa in soomaaliya amnigeedii sida kor loogu qaadi lahaa laga shaqeeyo wasaaradda amniga haddii amniga lagu hadleeyo shaqay un wadaa laakiin shaqadeedii ayadii baa caqabad waxay ku tahay haddana ganacsigiiba ay caqabad ku tahay marka dhib weyn baa ka jira walaal En dad qaar ka mid a ganacsatada oo aan la hadalna waxay noo sheegeen in dekeda markay badeecadooda ka soo baxayso ay canshuurta dowladdana bixiyaan tan al-shabaabna ay bixiyaan oo labadaba la bixiyo inta aanay badeecadu dekeda ka soo bixin maxaa qasbaya in ganacsatada iyagoo dekeda canshuur dowladda ku siinaya si lamidana al-shabaab ay haddana u siiyaan
walaashay macaanay een, warkaasi waa war cusub oo hadda aan muddo dheer shaqeynaya A- shabaabka waxa ay qaado awal waxay ku qaadi jireen waa beriga degmooyinka gobolada xuduudaha meelo fara badan shabaabku ay waxay sugaan een, amnigooda halkaasi awal wax ku qaadi jireen laakiin hadda arrinkaas ah dekada dhexdeeda inay joogaan oo ay ku qaadaan cashuur ay ku qaadaan waa dhawar cusub oo aada iyo aada maaragtay mararka u dambeeyay soo baxaaya laakiin inta la taabto lama xaqiiji karo laakiin waxaa la ogyahay waxa aad kasoo dejiso dekeda waktiga ay ku imaadeen iyo inta container ay ahaayeen xogtaas way helaan laakiin de inay dekeda dhexdeeda marka ku qaadaan maxay ku cid Soomaali ah oo isticmaalaan caddayn karta.
xog- xogta haddii ay helaan maxay taas sababtay xogta u helayaan haddii aanay canshuur ku qaadaynin xogta keliya maxay u taraysaa al-shabaab walaal macan xogta waxay xogta waxay uhelayaan tusaale ahaan aniga haddaan toban container oo alaaba keeno containerada qaara waxay aadi karaan soomaa gobollo aysan shabaalku markaa ku xoog badnayn sidaa darteed saddex containera waxay soo aaday gobollada ay ku xoog badan yihin toddobadii container oo kale haddii xogta hayaa inaa keentay tobanay kaa canshuuraan saddex kaama canshuura hadda may tahan marka xogti yaa bixinaya waa in lala dagaalamo yaa waayo cidda xogtaas bixinaysa cidda xogtaas bixinaysa macnihii dowladda dhexdeeda shicbigii cid walba nimankaani way kaga fiican yihin sida xogta loo helo runta marka laga hadlo xogta oo oo dowladda dhexeeda heli lahayd ganacsatadana way runtii dhib weyna isku qabaan cid oo dowladdiiha uga garaabaysana ma jiraan oo hadda waad og tahay in in wadankan qaraxyada ka dhaca ayaa waxaa xogteedii waxaa la helayaa in- inay si toos ay ula socdaan marka miydi soo gaarta cabashada ku saabsan in xogta deke konteynerada dekeda yaalla ay al-shabaab ku helaan oo ganacsatada lagu qasbay inay canshuur ka bixiyaan cabashadaasi ma idin hortimid weli ma ka warhaysa micnihii annaga waxaynaan caddayn karin keliya in dekeda ay ay dhexdeeda taagan yihiin shabaab oo aysan lacag ku qaadan taama caddayn karna laakin waxaan caddayn karnaa inay helaan xog ah ninka ganacsadaha ah alaabta usoo degtay iyo tiradi inay helaan aan ogna marka markay helaan maxay sameeyaan de markay helaan canshuurtii kaa rabaan ayaga waxay kuweydiinayaan zakawaadka iska bixi qofka moogta fiiri dowladnimada baa marka qaar marka la difaangareyna ama la qeexaya waxay tahay war waa cid adiga amnigaadana sugayda kaana xoog badan oo micniha aadan diidi karin awaamiirteeda waa hadday marka ay ku tusaan alaabta aad keenta tiradeeda intay la eg tahay hadda haddaad egkirto waa waa nimankaa xoog badan waxaa ka qaadi karta lama arko yaa waayo cidda xogtaas bixinaysa waa in wax laga shaqeeya u baahan waayo ma rabno inaan qiyaasi sheegin ma garat Een, qaar ka mid a ganacsatada waxay noo sheegeen in warqadaha bill of loadingka loo yaqaana ama een, sharxaya alaabooyinka saaran iyo lacagahooda Warqadaha koobi alaabta ka mid soo ah dejintooda uu u galo al-shabaab oo taleefanadooda whatsappka loogu soo diro la yidhaahdo warqadaadi waa taasahay biilkana sii ma jirta
mhm mhm walaal macaan ma beeni karno mana rumayn karno laakiin waxaan ognahay inay xog fara badan oo badeecadaha ganacsatada waaweyn u yimaada inay fawarhayaan
Een, ugu dambeyntii ganacsiga soomaaliya meelo kala duwanuu horumarka sameeyey een, wuxuuna gaaraa wadamada deriska la-ah marka aa fiiriso caqabadaha meelaha gaarka ah hadda haysta oo ay ka mid tahay een, magaalada muqdisho iyo labada shabeelle oo kale tusaale ahaan maxaa is leedahay xal deg dega way u noqon karaan
Wa- walaasha macaan mogtahay nololoo dhan waxay ka bilaabataa in- in- in- in yani dad muslimiinaha nahay waa in nabad lagu noolaado nabad haddaad hesho dadka imaamiga waxay noqonayaan dad siman oo wada hadli kara dowladnimadiina waxaa laga rabaa keliya inay ka shaqaysiiso in dadku ay amnigooda oo la sugo si ay horumarkooda ay dadku uga shaqeeyaan dowladu wax weyn ma tarto dadka ayaa waxay dhistaan shaqana ka qabtaan wadankooda waayo hadda soomaaliya meel walba oo dhalaalaya ama meel walba oo qurxoon iyo hadda intii jiray xamar la hagaajiyey waxaas oo dhan ganacsatada aa aa shaqo ku leh xukuumadda soomaaliya eh, farmaajo haddaad tiraahdo iliyo wax wax lagu dhisaa loo baahan wax qofka gargar daran ku arkaa waayo waxa waaye dowlad ayadii mushaarkii bixin la amnigeedii iyo ciidamadeedii waxay haysata lama arko ganacsiga marka walaal ani waa waxaan qeexay qofka bixinaya canshuurta ganacsatada iyo culeeska koraya shicbiga alaabta gadanaya waay shicbiga alaabta gadanaya iyo annagoo horta ganacsiga waxaa nalaga rabaa in aan masaalixdeena dowladda soomaaliya aan mar walba hortaagannahay si masaalixdeena loola soco dowladda soomaaliya in canshuuray u baahanta haddaan canshuurta guurno ama ganacsiga meel kale ula guurno dowladda ay ay ay canshuur la-aan noqoto haddii wadan dowlad la-aan nool soomaaliya waa soo tijaabisay aada umahadsan tahay een, agaasimaha guud ee rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore aada umahadsan tahay mudane adaa mudan walaashay aad iyo aad intaas ayaana kusoo gabagabeyneynaa dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa agaasimaha rugta ganacsiga cabdi abshir dhoore waxaana wax ka weydiineynaa caqabadaha haysta ganacsiga soomaaliya gaar ahaan ganacsiga magaalada muqdisho iyo gobolada ku hareereysan haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga iyo canshuurahaba tan intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinaysay falastiin axmed iimaan haatan beledweyne ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa maanta al-shabaab kala wareegay deegaanka buurweyn oo ku taala bulo burde iyo jowhar inta u dhexaysa taasoo al-shabaab u ahayd goob ay canshuuraha ku qaadaan warkan waxaa noo soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane
ciidamada dowladda soomaaliya ee qaybta ka howlgasha degmada buuloburte ayaa maanta la wareegay deegaanka buurweyn oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhinaca koonfur uga beegan degmada buuloburte taliyaha ciidamada dowladda ee magaalada buuloburte dhamme cabdi maxamed sheekh xasan kabtan suurnuuge ayaa isagoo ku sugan buurweyn v o a uga waramay ujeedada howlgalka maanta ujeedkeena oo kamid ah dhaqaalayn jirnay iyadoo kaasoo lagu sugaayo amaanka looyinka hasima oo degmada dulabisa amaanka waajib ahaan annaga ina qaabilsan oo mas-uuliyadeeda aan ina saaran in aan xaqiijino amaankeeda si nabadda baan ku tagnay qolodii nabaddiidkiina horteen bay ka carareen oo ma aysan nagu sugin fadhigooda waana waxa lagu yiqin inuu malaysiga iyo inay shicibkaa cadaadiyaan maahaane wax hadda awood sidaa kula ciidan hore istaagi kara sabab ah uga jiraba taliya kabtan suulnuuge ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ay qorsheynayaan in ay saldhig ka samaystaan deegaanka buurweyn oo ku taalla meel aada istaraatiiji ugu ah sugidda amniga buula burte hadda waxaan kaala hadlayaa jurada buurweyn waxba waan tagnaa ee hoos timaado degmada jura burte ama haka ha ka baxsanaatee degmo kale ha hoos tagto tula alle iyo tuladaan ku maqalna inay joogaan ama ay maqalna inay isku urursanayaan durbada waa tagnaa maya ma kusii sugnaanayno oo dibbaan hadda bulagurta ugu qalma doonaa laakiin dhawaan halkaa waan sigi doonaa oo waan firisama kasii doonaa insha allah dhinaca kale ciidamada nabad sugidda magaalada beledweyne ayaa maanta xabsiga dhigay ku dhowaad toban oday oo ka mid ah ergadii xildhibaanada soo xulay oo dhowaan heshiis la soo galay kooxda al-shabaab kadib markii ay u yeereen ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada kabtan maxamed cabduqaadir maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ergadii ajiibtay uyeeridii al-shabaab maxkamad la saarayo waxaan soo saarnaa awaamir oo aan ku socodsiinayna dhammaan laamaha amniga in ay soo xareeyaan lana baaro maxkamaddana la horkeeno dhammaan nin walba oo ka mid ah ergadaas shabaab u tagay la soo macaamile amarkaas wuxuu quseeyey taliska nabad sugidda nisa kan qaybta saldhigga beledweyne iyo milatarigaba dhammaan ergadii hirshabeela ee deegaankooda hirshabeel ahay baxay u tagay shabaab la soo macaamil xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana magaalada muqdisho laba qarax oo kala dambeeyey ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo geystay khasaare nafeed warkan ku saabsan qaraxa waxaa magaalada muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle dhawaad ayaa ka dhaca arwadii hore taliha degmada hodan waxaana lala eegtay sarkaal ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in qarax oo ahaa mid la dhiga wadada dhankeeda kheellay ka soo gaartay sarkaalka gaariga watay balse lagama bixin tafaasiil intaasi ka badan qaraxa labaad oo ahaa mid lagu xiro gaari kuwa raaxada waxaa lala eegtay xokayihii hore gobolka banaadir amiin sheekh cilmi amiin ayaa u geeriyooday qaraxa gaarigiisa loogu xiro oo ka dhacay meel ku dhow isgoyska kilomitr for ee muqdisho ilaa ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in qarax oo ahaa mid lagu xira gaariga u geeriyooday amiin sheekh cilmi xogayihii hore gobolka banaadir ee dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya tafaasiil kamaysan bixin qarax oo ku geeriyooday xogaye amiin iyo midka lala eegtay sarkaal ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga waxayse imaanaysaa xilli dowladda soomaaliya muqdisho ay ka wada dadaalo ay ku doonayso xaqiijinta amniga muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku waramaya in fayraska dilaaga ah ee ebola uu ku faafayo goobo cusub oo ku yaala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyadoo tirada kiisaska ay ku dhowaanayaan ilaa saddex kun oo qof tirooyinkii ugu dambeeyey ayaa tirada kiisaska ebola ka dhigaya laba kun sagaal boqol iyo afar iyo soddon qof oo ay ku jiraan kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdan dhimasho ah wariyaha v o eda lisa shelen ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta dhexe ee hay-adda hu ee magaalada geneva caashe ibraahim aadan ayaana soo jeedinaysa ilaa bartamihii bishii juun aynu soo dhaafnay ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay soo wareysay celcelis ahaan siddeetan xaaladood oo cusub oo xanuunka eboolaha ah toddobaad kasta hay-addu waxa ay hase ahaatee leedahay tirooyinkan hoos ayay u socdeen toddobaadyadii lasoo dhaafay agaasimaha fulinta ee w h o ee barnaamijka gurmadka deg dega ah michael rayan ayaa sheegay in fayrasku ku faafayo aagaag ka caafimaad qabay oo cusub waxaana uu ka digayaa halista dib u soo labakaclaynta iyo faafitaan kale oo weli sarreeya waxa uu sheegay in laba goobood oo caafimaad oo cusub oo kala ah muwenga oo ku taalla koonfurta kivu iyo binga oo ku taalla waqooyiga kivu ay soo wariyeen kaysas xanuunkan ah toddobaadkii lasoo dhaafay
faafista juqraafi ahaaneed ee fayrasku waa uu kordhay halka xoogga xawliga gudbintu uu yaraaday xilligaasi marka waannu ku guulaysanaynaa ka hortagga fayraska ee aagaga la isugu gudbiyo laakiin weli waxaan ku guuldarraysanaynaa inaan ka hortagno in fayraska uu ku baaho aagaga kale ka hor inta aan si saxa ah loo baabi'in cudurkaas rayaan waxa uu xusayaa horumarka laga gaaray xakamaynta cudurka ee meelaha qaar laga sameeyey waxa uu sheegayaa in howlgalku leeyahay aalado xoog leh oo loo adeegsado wax ka qabashada cudurka xanuunku waxa uu u dilaacay si ka duwan sidii hore waxa uu sheegayaa in hadda la heli karo tallaal dadka ka difaacaya inuusan cudurka qaadin sidoo kale laba daweyn oo cusub ayaa si guul leh u badbaadinaysa nolosha dadka qaba ebola ee raadinaya daweyn xilli hore ah laakiin waxa uu sheegayaa in bulshadu ay weli ku jirto kalsooni darro taasoo dib u dhigaysa dadaalada la doonayo in lagu dhammeeyo faafitaanka xanuunka ebola waxa uu sheegay in ololayaasha warbaahinta bulshada ee xunxun ay abuurayaan dhibaato ah in la heli waayo kalsoonida bulshada ayaga oo faafiya macluumaad been abuura
dadweynaha in laga dhaadhiciyo in tallaalka loo isticmaalo in lagu qaadsiiyo iyo in daaweynta loo isticmaalo in loogu dhammeeyo waxaana jira kooxo watsapka adeegsada iyo wada sheekaysiga badan ee warbaahinta bulshada ka socda oo heerkaas ah dadweynahana sida waddan kasta oo adduunka ah waxaa ku dhaca labada warbaahin ee kuwa wanaagsan iyo kuwa xun ee ku lugle faragelin kasta oo sidanoo kale ah rayaan waxa uu leeyahay w h o waa inay noqotaa mid xariifa dhaqso badan oo wax ku ool ah marka ay noqoto helitaanka fariinteeda ee dariiqyada caafimaadka wanaagsan ee ay maqlaan bulshooyinka waxa uu yidhi habka looga hortago macluumaadka xun ma aha in la xanibo laakiin waa in la adeegsado macluumaad wanaagsan marka ayuu leeyahay waxa ay ku xiran tahay bulshooyinka in ay doortaan fariimaha ay rumaysan yihiin inay sida ugu wanaagsan u xaqiijin doonaan mustaqbalkooda
aada ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim oo soo koobaysay warbixintii lisa shalen ay ka soo dirtay magaalada geneva
welin waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington haddii aan qaar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaana waxaa ka mid ah hong kong oo u diyaargaroobeysa axaddan maanta ah mudaharaadyo dheeraad ah oo lagaga soo horjeedo dowladda iyadoo tobannaan kun oo dad ahna la filayo inay ka qayb qaataan hal mudaharaad ayaa si kastaba ha ahaatee horey u dhacay midkan ayay wakaaladda wararka ee faransiiska e f b soo warinaysaa in loo qabtay in lagu sharafo saraakiisha booliska ee hong kong oo inta badan lagu dhalaceeyo faragelintooda ku saabsan bannaanbaxyada qof dumar ah oo qaraabala ah ciidanka ayaa u sheegtay saraakiisha haddii adduunka oo dhan uu idinka go'o annaga qoys ahaan idinkama go'ayno iyada oo ay taageerayaan diyaaradaha militariga ah iyo ciidamada dalka brazil ay amazon waxa ay geynayaan dabdamiyaal si ay ula dagaalamaan dabka ka kacay gobolka islamarkaana kiciyey mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dowladda iyo sidoo kale caro caalami ah ilaa iyo afar iyo afartan kun oo ciidan ah ayaa diyaar u noqon doona howlgallada aan noocooda kale hore loo arag ee lagu daminayo dabka waxaana ay ciidamadu ku sii jeedaan lix gobol oo ku yaala dalka brazil oo codsaday caawimaad federaaliya hogaamiyaasha dalalka ku horumaray dhaqaalaha ee g n layidhaahdo ayaa isku raacay in ay xoojiyaan iskaashii ururka la yeesho dalka ruushka kadib markii ay xubinnimadii ururka g aida ka saareen sanadkii cabdulqaadir xayn xiga codkii baxsanaa ee farxiya fiska ayaa inagu soo maqan ee nala dhegaysta baxsanaa ee farxiya fiska ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah iyo caashe ibraahim aadan tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo